bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidyaal ha ka dhowaada warka hamidnimo ee raadiyaha warsan oo nimaadan qodobadan kuwiin walbaa ku mid ahaa maamulka iskuulka sheekh aweese oo ku warbiya xaalado walbarsho ee iskuulkaas daruuf adag oo dhiniga nololeedna waliba yaha wajahday dadka ka nool kaamka badbaada oo kayaala cadaada dowladda oo ku hadlay dilka iyo boobkalan jeysida soomaalida ganacsaasa koonfur afrika dhaqdhaqaaq ciidan oo ku dareera dureedka magaalada kismaayo carabey oo sheegay in dowladda iyo ka fashilantay xaliyowkii khilaafka galmuduga soomaali dil iyo dhaawac lankajeysidii koonfur afrika madiine farmaajo oo la kulmay saraakiila ciidamada booliska digniinus andiri maraykanka oo faahfaahay duqeen laga dilay sarkaal ku tirsanaayay dhaacista soomaaliya qodobada bannaanka ee warka hamiidnimo aysiin ka dhegaysaan walibaa ku mid ah tartan adag oo hawajahi madawynaha trump doobshada hadahdareerta
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waayahay dhugunsidayaal hamiidnimo taariikhdiya keedanta uu timi lita bilaa afaraad ee abriil sanada labada kun iyo toban iyo sagaalka ka dhawaada warkii hamiidnimo oo faahfaahsan ah maamulka iskuulka sheekh aweese iyo ku werbiya xaalado walbarasho ee iskuulkaasa cabdikariin ibraahim jakarta ayaa warkuun nin faahfaahiye iskuulka sheekh aweys mayba ku mid ee madaaris walbarasho ee kayaalaan guda magaalada baydhabo mayba meela kala kulmaya maamul ku-xigeenka iskoolka seya aamina cismaan maybana idinku warantaya xaaladaha walbarasho ee iskuulka sey ku jara iskoolkan weliba la aasaasay abril sanadkii hore san dugsiyeedkii timiyo todobadamiysiyeedka xaalada walbarasho iskoolka sheekh aweys iyadan faylato tiro macalimiin way baroogana tuma macalin walbarashada waliba koobantaa gelin hore iyo gelin dambe gelinka hore waliba la dhikay arday oo aada ku kooban ilaa heer dugsi hoose sal afraad koowaadna maa saddexaad afraad gelinka dambena way baaleeyaan waxbarasho oo dadka waaweyn ha tartamo wayba jiraan sidamena oo gelin oo ardayda masuubiyow ardayda dhexdiya oo
ono dadaalkan kaalmaysadaan ardayda meel walba fahansiin korna dadaal iyo juhdi dheeraad maadooyinkan biyaha iskoolkan sheegawaas ardayduna kabaraan maadada tarbiyada maadada arabiga maadada sayniska maadada cilmiga bulshada af soomaalika oo micnaha shaksi oo jeer eh intelligent oo iskool iskoolka ka balansadaan tartamo noocaas ee ustaad cabdiraxiin oo ku mid ah macalimiinta iskoolka siya saas oo kale mayba u sharxaad ku biyey walaa iyo ardaydaasi baraayana mayna ka shaqeeyay iskuulka sheegabees primary school iskoolka waxbarashadiisa un hadda ka ogna waxbarashada oo heer saarnin marahayto ardaydan maasha allah faylayin macalimiintan dadaalas ardayda maadaamayo primary ayin arday oo dugsi hoose aas-aasay ayin fahansho maydwa siyo walnin fahansiin eedan adagda onoo dadaalkana kaalmaysadaan ardayda may walka fahansii korna dadaal iyo juhdi dheeraade oona biinya walka fahansii kor maadooyinkuuna biyahayna iskoolkan sheegabaas ardayduna kabaraana meeyina maadada tarbiyada maadada arabiga maadada sayniska maadada cilmiga bulshada af soomaali xisaab ingiriis maalimaanka dambi oo isbedel inig walbarashada ee laku dareema iskoolada walbarasho ee kiyaalaan gudaha magaalada baydhaba balse iskoolkan yamayba iskoolada kale kukaduunya ardayda iskoolka saydhikadaanga walacagee lanku qaadana idadagmaasinya cabdikariina daruf adag oo dhiniga nolole ee weliba yaha wajahdaya dadka ka noola kaamka badbaado oo kayaala cadaada xasan khasaar ayaa warkuun nin faahfaahiye duruufo adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday ku dhowaad afar boqol oo qoys oo ku nool kaamka badbaadaya ku yaala dhinaca galbeed ee cadaado inta badan nolosha dadkan ayaa ku tiirsanayd raashan kaalmo ah oo ay ka heli jireen hay-adda w f b waxaa sidoo kale jiray hay-ado kale oo kaalmo ay ka heli jireen dadka ku nool kaamka badbaado kuwaasoo ka caawin jiray dhanka biyaha iyo waxbarashada bilooyinkii dambe waxaa inta badan istaagay kaalmada ay ka heli jireen hay-adaha samafalka sida uu ii sheegay gudoomiyaha kaamka badbaado cabdulla gaabow xaalada kaamka badbaado aadihii aaday xaaladiis maanta meel u liitaan ma garata dadka degan kaamka badbaada guud ahaan waa afar boqol lixdan iyo afar qoys magarad marka walaalow wax cawunaad ah iyo wax waxtar ah waxaa ugu dambaysay kaarar yar oo dhowlintii meeshan ay ka waday bishii sagaalaad ayagana ugu dambaysay ayaa ugu dambaysay wax waxtar ah iyo wax qabada magarad walaalow dadka xaaladooda aad iyo aaday u liidataa dadka kaamka badbaada ku nool aaday xaaladooda u liidataa wax ay ku tiirsanyiin xoolo baadiye kuma tiirsana dhaqaalo magaalo kuma tiirsana waxay ku nool yihiin ilmaha yararka oo baalis u aada markii iskuulka laga soo daaya dadkan kale oo masaakiinta oo ayagana magaaladooda iska marmara iyo gabdhaha yaryarka oo xoog gala xaafadaha dhardhaqaal iyo ka shaqshaqeeya sidaas ay noloshooda ku maarayaan walaalo wax caawinaad noo fidiyey hay-ad la dhoo baaho oo deegaanku degan degmada cadaadeysa degan ayaa biyaha lix bilood oo biyaha noo noo tartay ayadina biyihii hadda waa naga go-een magarad bishaana u dambaysa ay naga bixinaysay lixdii bilood wax kale waxqabada kuwa raashin dhowliyadkii kaararkaas bixinaysayna waa naga go-een marka walaalow dadka xaaladooda aad iyo aada u liidataa dadkao dhan ma wadhaysanin sideetan toddobaatan qoys camal kaararkaas marka hore ay ugu talagaleen qaarna waa ka hallaabeen marka dee walaalow dadka xaaladooda aad ee aada u liidataa ma garad walaalow biyaha alxamdulilahi hadda waa iska cadcabaynay dhowrkaas bilood hay-adaas aan kuu sheego oo la dhaho baaho baaho ayaa biyahaas noo waday lixda bilood lixdii bilood hadda biyihii waa naga go-een saacadihii qaara xiran oo lacagtii ceelka ku lahaa ay u xiran yihiin ma garata qaarkood dhinaca kale gudoomiye cabdulla goobow ayaa ka codsaday maamulka galmudug dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka in la soo gaaraan kaalmo deg deg ah walaalow walaalow hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adaha iyo dowladda federaalka soomaaliya kow horta aysa horumartay dowladda federaalka soomaaliya oo dalka mas-uuliyaddiisa u dhaaratay iyo maamulka galmudug waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha samafalka ka shaqeeya dowlad goboleedka galmudug inay kaamkaasi ama deegaanadaasi kaaman badana ku yaala cadaado waa isla mid walaalaheen waxaan leenahay hay-adahaas iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug kulligood si degdeg dadkaasa lagu soo gurmadaan leenahay baaqaasaan diraynaa magarad qalindhaanta kasoo yeertay dadka barakacyaasha ah ee ku nool kaamka badbaado ee galbeedka magaalada hadaado ayaa kusoo beegmaysa xilli deegaanka ay ka jirto jilal adag iyo biyolaan saamaysay deegaanada qaar xasan axmed maxamed radio warsan magaalada cadaado idadan mahadsanyo xasan danjiraha safaarada soomaaliya ee dalkaasi koonfur afrika jamaal maxamed barow weliba uusan magaalada cape town uusan kala kulmay ahaana kumid ee ganaxatada soomaaliyeed ee magaaladaas haanase waana goob ay ganacsaayeen bililiqi iyo boob injaysidii haanase waana boob iyo injaysideen dadka deegaanka ee xaafada numbazo iyo luwanda oo ku yaala tuulada itrand oo kumid ee magaaladaasi cape town safiir galbus booqday goobay ganacsi ee soomaalida isrand ee lukulubowi meelse waana warbixino arrintuun ee qusayta uusa ku dhegaysadii soomaalida anka dambayntii safiirka oo iyo ballan ku qaaday ganacsatada la kulmay in uusan dhibaatadan uusan gudbi doona dowladda soomaaliya si dowladda koonfur africa iyo kula hadala dhacdooyinka noocyadan oo kale ee jinsi nacibka inta badan ee laka barakiciyo dadka ajaaniibta ee sidoo kale waliba safiirka uusan kabaaqay soomaalida ganacsatada dalkaasi koonfur africa inay ku faydiganaadaan xilliyada ganacsiga boobkalinjeysfidowa ciidamo gaar eh waliba yoona dhaqdhaqaaq iyo kawadana deegaanka baarka ee duleedka kismaayo meelsewaana shalay xiliyadii dambe dagaal culus uusa ka dhex maray ciidamada jubbaland iyo han xarakada al-shabaab dagaalkun oo kuhay gureed markii xarakada al-shabaab iyo weerar iyo ka qaadeen saldhigii ciidanka jubbaland iyo kala hayeen deegaanka say baarka waliba saraakiille ciidamada sheegana inay weerarkaasay iyo isku difaaceen dadka sugan deegaanka baarka waliba iyo sheegana inay dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo wadaan iswiinga lanka dareemow deegaanka islamarkaasna mararka qaar iyo lukudheegowa rasaas goosgoos ee kooxo burcadda koonfur afrikaan eena weliba xalay xiliyadii dambe iyo gudo dalkaasi iyo kadilena muwaadin soomaaliyeed oo kumid ahaaye soomaalida ganacsaas dalkaas koonfur africa iyada waana sidoo kale dhaawaceen kokala muwaadinka soomaaliyeed ee la dilay weliba lakamaga dhabo jaray mukhtaar cumar welibana laka dilaya magaalada king williams town ee hooseedasa eastern cape ee dalkaas koonfur africa welibana xilliga la dilay uusa ka sugnaya goobtiisa ganacsiga kooxdii burcadda koonfur afrikaanta haiti ee dilkaasi j c t waliba iyo hayana hanayo ku qaadadeen lacaga inyaali goobtiisa ganacsi iyadawaana intaas kureedna goobtaas iyo ku badsadeen dhinaca kale kooxo burcadda koonfur afrikaan iyo iyona weerareen goobo ganacsi ay soomaalida iyo kala hayeen waana kayaali xaafadda mayfeya ee magaaladaasi johannesburg walibana dhaawacina muwaadin soomaaliyeed oo magaasha lahkagaawi ismaaciil iyo dabaana sidoo kale iyo boobeen hantin yaali goobtiisa ganacsiga dalka koonfur africa waliba todobaadadii lahdhaafi iyo ka jarena culeysay dhiniga amniga ee wajahow soomaalida islamarkaasna dukaanadii oo laku boobaw walibana xuseed mudana in hamiin hore dilka ee dalkaasi ee lakadili muwaadin soomaaliyeed oo lakama dhabo jari nuura dheere madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay kormeerka saydii xarunta taliska booliska soomaaliyeed isagoana kulan gaar ay isla weeldhadii saraakiila ciidamada booliska madaxweynaha farmaajo ayaa kormeeray qaybo kala duwan ay isku koobayeen taliska walbana saraakiil ay iskula hadalay sidii lagu xoojii lahaa wada shaqaynta kula dhexayta booliska iyo shacabka si lagu xoojiya amniga caasimada taliya ku-xigeenka booliska soomaaliyeed zakiya xuseen axmed yaa usiina sheegay in madaxweynaha farmaajo uusa dalbadii saraakiilda ciidamada booliska inuu siyaadiyaan howlgallada amniga laga xaqiijiyo tale zakiya sidoo kale uusan sheegay in madaxweynaha farmaajo uusan ka digay saraakiilda booliska in lanka xadgudbin shacabka sidoo kalena iyo lankakana masuq maasuqa waa sida halkaasi uusan dhiki taliska maraykanka ee qaaradda africa ee lankato africoon waliba iyona faahfaahin iyo kubiyena duqeymo dhinaga irka iyo kafuliyaan deegaano ku tirsan gobolkaas bari taasoona la fiirsayaan xubno ku tirsan daacista soomaaliyeedda qoraalaha kubaya taliska maraykanka ee qaaradda africa waliba laka sheegay inay tumiya afartii biloon duuqeen dhinagiirkeela la fiirsaday baabuur uusa saaranayo hogaamiye ku-xigeenkii lamaad ee daacista soomaaliya cabdixakiin dhoqob xilli uusa maraayay deegaanka xiriiryo ee gobolkaasi bari islamarkaasna weerarkaas iyo ka dilana maraykanka waliba sidoo kale uusa sheegay in cabdixakiin uusa haay saraakiil daacista ee uusa awaabulay weeraradii kadhay deegaanka puntland sidoo kalena isu qayb isu ku hayay xaalufinta walyaabo khayraadka ee laku helay deegaanada puntland waa sida hadalkaasi ee landhiki sidoo kale duqayntasay ee maraykanka walbayo ka sheegana inayoo ka burburiyaan baabuur isu saaranaya cabdixakiin qodob balse baaritaan iyo ka samey doonaan inidad rayd ee walaa ku deeri duqayntaasa maraykanka walba usa siyaadiyey duqaymo dhinigiirkay uusa ka fuliyow soomaaliya ahaana tabaana la fiirsawa xarumo xarakada al-shabaab iyo kooxo daacista walibana toddobaadii ku hor madaxweynaha maraykanka uusa saxiixeeya muddo siyaadiyow ee laka sameeyow ciidamada maraykanka ee ku howlgalow soomaaliya idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo warkii hamiid mukdhugun saytaan anka dambeyntii dhugunsadayaal madaxweynaha maraykanka ee donald trump albah wajahay tartan adag oo unkukooyow gudo xisbiga ku hor doorashada haddii ahdareerta barasaabkii hore ee gobolkaasi ee masqueta bill wild waliba uusa noqday musharaxii inkoreey ee ku dareeray xisbiga jamhuuriyadda waana sheegay in master trump uusa kala tartami doono doorashada lamada kun iyo labaatanka master wild adaadiis laga sheegay todobaatii sade waliba uusa hasaaray muuqaal uusa haka bandhikow ololihiisa islamarkaasna uusa ka sharaxow si uusa unk aragti duwanye master trump balse master wild waliba uu siina wajahay caqabadahaas uusa insa koran ka qaadan lahaayey muuqaalka iyo sumcado xisbiga jamhuuriyadda oo la degay master trump master wiil waliba uusaaya barasaabkii gobolka massachusetts ee sanadii kun saca boqol saaliyo kowdii ilaa saaliyo toddobadii waliba sidoo kale uusa waxa ku shaqeeyey waaxda garsoorka xilligii dowladdii madaxweynaha ronaldo rigena barasaabkii hore ee florina jibo bush oo uusiina master trump uusa ku adkaaday israaabkii xisbiga jamhuuriyadda ee lamada kun iyo tomiyo litii waliba uusa ka baaqay inay xisbiga jamhuuriyadda iyo meeliya ku saara doonaan madaxweynaha trump doorashada haddii ahdareerta sanadka hadda hadareera waliba xisbiyada jamhuuriyadda iyo dimuqraadiga iyo ha xulo doonaana dadkii ku qayb gala lahaayay doorashada ee madaxweynenimada sanadda lamada kun iyo labaatanka warkii dhugunsadayaal haminimaadon idaacadda raadiyaha warsan siinku hoyay intaninkaege intii warkuun kulamada horreydun kulmaana sidaas nabadgeliyo